makaana waa ahaa wuxuu ahaa aakhiru asxaabi silafiyi silafi asxaabtiisa ninkii ugu dambeeyey bisamaax maha ijaazo waayo ijaazo dad baa ka dambeeyey ee maqal wax laga maqlay dad ninkii ugu geeri dambeeyey waa dadkii asxaabtiisaah ee wax ka maqlay adigu ciddii wax ka maqashay ninkii ugu geeri dambeeyey sibdahu abalqasim waa walada waladihi weeye waladkiisa waladkii abalqasim cabdiraxmaan ibni maki oo de waxa weeyaan adigu taas oo malay intiisu dhashay ayaa ugu dambeeyey cid wax ka maqasha kolley cali lqariya iyado cibaaradoodii uma kaana aakhira asxaabi silafiyi bisamaaci sibdahu abulqasim oo kaa ismigii kaana lagaba dhigo taas oo laqbaahana malaa kuwa yar fiican taas bay iyadoo isla midun laakiin maqsuudku yar wa kaanat waxay ihi wafaatu geeridiisu sanata khamsiina wa sitimia lix boqol iyo kontonkii hijrada ayuu dhintay oo macnaa waxa weeye isagoo lix iyo toddobaatan sanood sheekiisi ama sideed iyo toddobaatan sanood ka geeri dambeeyey cimrigiisuna boqol dhaafay ayaa maxaa la kulmay dee dad aada u badan oo waktigaas iyo wakti dhici karto waktigaa abu cali uu xadiidka kaba warinayey aabayaashoodna aanay noolayn boonay jirin boonay weli dhalan ba wax ka wariyoo la kulmay abu daahir iyagina way sii cimriyeen markaa ninkii ugu geeri dambeeyey cidda la garanayo dadkii la kulantay laakiin wax ka maqashay maha ijaazo laakiin samaax wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibnu maki oo awow uu ahaa cabdiraxmaan ibnu makina lix boqol iyo kontonkii hijraduu dhintay marka maxaa noqonaysaa silafi iyo cabdiraxmaan ibnu maki abu daahir bay ka wada wariyeen waa taas oo ishtaraka snaani can sheikhin sheikhi maanta muxuu noqonaya abu daahir wataqadama mowtu axadihimaana dee mowtka abu cali albardani geeridiisu way horeysa cala alaakhir weliba muddo dheer oo boqol iyo konton sanooda ayaa u dhaxaysa taas bal faa'iidadeedna way noo dambaysa hadii ala yidhaha ma haddii aanu isagu sheegina waan sheegi doonaa wa min qadiimi dalika tani waa kuwa samanadii dambe macnaha arinkan iyo noocan saabiqa iyo laaxiqa kiisii horeeya waxaa ka mid ah ana albukhaariya bukhaari xadasa waa wariyey can tilmiidihi tilmiidkiisii abilcabaasi sarraaj abilcabaasi sarraaj la odhanayey horeynu usoo aragnay halkii bedelka iyo muwaafaqadaya baan kusoo aragnay oo bal dee isagoo bukhaari inuu saa ashyaa wax ka wariyeenba isaga iyo muslimba dee laakiin saxiixa iyo axaadiistaasa kamay warin ee waaba kan abilcabaas sarraaj maxamed ibn isxaaq baa la yihi shay-an shay buu ka wariyey fi taarikhi wakayri taarikhii keyrkiiba ayuu kaba wariyey wamaata waanu dhintay bukhaari sanata sitin wa khamsiina wa mi-ateyn laba boqol iyo lix iyo kontonkii hijrada bukhaariga dhimashadiisu ahayd wa aakhiru man shaksikii ugu dambeeyey oo xadatha waramay ama wariyey can saraaji sarraajna horeynu usoo aragno oo ninkan ama korayaasha sameeye ama iibiye ayaa la yidhaahaa tan oo bisamaaci maqal maaha ijaaze maqal uu wax ka maqlay nin kaga wariyey ninkii ugu geeri dambeeyeyna abulxusein alkhafaaf waa nin la yidhaaho abulxusein alkhafaaf taas la yidhaaho buu ahaa oo isna xaafid zaahide ahaa wamaata waanu dhintay abulxusein alkhafaaf sanata halaaثin wa tisciina wa halaaثi mia saddex boqol iyo saddex iyo sagaashankii hijrada ayuu dhintay waay marka maxaa udhaxeeya ilaa boqol iyo toddobiyo soddon weliba tan waxay culimadu ma raajix yeelaan waxay raajix yeelaanba saddex boqol iyo shan iyo sagaaشhankii hijrada inuu dhintay ilaa boqol iyo sagaal iyo soddon sanad baa markaa bukhaari iyo abulxusein alkhafaaf uba dhaxaysa de arrintuna waa tii horeo kale uno abilcabaas markan bukhaari wax ka warinaya nin yar buu ahaa bukhaarina sheekhiisiiba weeye ashyaa taariikhiya waxyaale ayuu isaga agtiisa kuba sugnayd buu kaba wariyey bukhaari markaa de waa dhintay oo waktigaas uu inoo dhintay ninkana waa dad mucamar buu ahaayo uu cumriyey dhowr iyo sagaashan buu gaadhay markiina wuu yaraa saddex boqol iyo saddex iyo tobankii hijirada ayuu dhintay bukhaari markaa muxuu kaba dambeeyey de bal afar iyo afartan iyo saddexda waa toddobiyo konton sanadood buu bukhaari ka dambeeyey geeridiisii sheekhiisii kaba dambeeyey markaa dadkii waktigaa abulxuseinna isagoo da uu yahay abulcabaas sarraaj isaguna uu yar yahay ayuu la kulmay isagoo yar taasay ku suurtogelaysa maaha isagoo weyne markaa isagoo yar ma la kulmay isaguna mucamar buu noqday waa cumriyey oo dee nin sideetan ama sagaashan gaadhay buu noqday ilaa waktigan buu noolaa oo sagaashan buu isna dhaafay marka halkaasay ka soo baxaysaa da-dan tafaawudkan weyne kaba soo baxaysaa ee haddii dadku caadi ahaan uga kala warinaya dadkii caadi uga warinaya ay tahay ta hore kolley waa riwaayatulakabir canilsaaqirun bay noqon ta dambena waa nin aada u yar oo markaa isagoo ruuxani cumriyey la kulmo haddana dib usii cumriya siu sheekubay noo odhan doon halkaasay muddadaasi kuba soo baxaysaa marka wuxuu yihi waa kan waqaalibu maa yaqacu dalik waqaalibu maa yaqacu waxaa dhacaya kaysa badan ma dee qaalibkiisu waxa weye waa arrintan say ku hagaagaysa ku suurtogelaysaa ee min dalika kan saabiqa iyo laaxiqa kamid a ana almasmuuca minhu kan wax laga maqlay ayaa qad yataakar waa kii wax laga maqlay marka hore ka hore ka maqlay ayaa qad yataakharu la arkaa inuu dib dhaco oo uu cimriyo bacda mowti axad iraawiyeyn canhu labadii raawiye isaga ka wada wariyey mid ahaani markuu dhintay dabadeed zamaanan zaman inuu dib dhaco uu sii noolaadaa la arka dhacaysa xataa yasmaca ilaahay ka maqlaano minhu xaggiisa bacdulxadaati waa dadkii yaryaraa ee berigii aan jirin beri ku dhawaan jirin ma dhici karta abooyaashoodba aanay jirin ilaa isagii wax ka maqlaan oo wayaciisha markaa bacdigaasna uu noolaado bacda samaaci minhu intii wax ka maqlay ninkan dabadeed dahran zaman tawiilan dheer oo zaman dheer fayobal imka suuradii hore xaafid salaf haddaan dib ugu laabano dee abu cali ilbardani markuu wax ka maqlayay isaga waxaa dhici karta inaanu xaasba lahayn inuu rixladii ku jiray maba lahayn ninkan isaga wax ka maqliya sardigiisuna waa nin uu awow u ahaa oo markaa xataa isaga waalidkii cabdiraxmaan ibnu maki waalidkii ma jirin markii abu cali ilbardani wax ka maqlinaya ma berigu dhintay ma jirin berigu dhintay ma jirin beri dambe ayaa waalidkii yimi isaguna dhashay haddana wuu sii cumriyey halkaasay waxaanay kuba soo baxayaan taas bay kaba imaanaysaa fayaxsul waxaa xasilaya min majmuuci dalika ka isugeyntiisa naxwi hadi lmuddati muddadan marka faa'iidada weyna noocan uu leeyahayna waxa weeye horta taqriiru xalaawat isnaadku kolley caalimnimadiisa iyo waxyaalahaasi dee qiimay leedaho aad bay ugu hitimaami jireen oo waatan sooba aragnay ahamiyada ay lahayd iyo ay siin jireen marka xalaawada isnaadkaasi leeyahay iyo ahamiyadiisa ayaaba muujinteed khaasatan dee bal sanadkan imaka oo waayo ka dambe sanadkiisa aad buu caali u noqonaya marka la eego dee nin boqol iyo konton sanadood hortood dhintay ama in ku dhow dhintay markay sanadkii ku siman yihiin waa sanad aada u caali u noqonaya gees kalena waxaa laga aamin noqonayaa in loo maleeyo kan dambe sanadkiisa inay wax ka dhaceen oo imika haddaad aragto abu daahir oo abu cali ilbardani wax ka wariyood ogaato shantii boqol inuu dhintay ood haddana sanad kale ku aragto iyadoo mid aad ogtay lix boqol iyo kontonkii inuu dhintay inuu wax ka warinayo dee ruuxii aan tan la socon wuxuu u qaadanayaa meye dee ninkaa hore hadduu ninkan ka wariyo ka dambe inaanu ninkan soo gaadhine meesha saqad jiro oo kan mutaakhirkaa sanadkiisa ay wax ka dhacsan yihin tii baa lagaga badbaadaya ad kaga aamin noqonaysaa taawe wain rawaa hadduu wariyo wallahu muwaafiq araawi raawigi can isnayni laba uu wax ka wariyo labadaasoo mutafaq mutafiqay ismi magaca isku waafaqsan aw maca ismi abi amase magaca aabbaha maci oo iyadoo magaci iyo magaci aabaha isku waafaqsanyin aw maca ismi ljaddi amase awowga magaciisii taa maceedna iskuba waafaqsano ujeedadu magaci magaci aabaha kii awowga ayay iskuba mid yihiin aw maca nisbati ama ismigii iyo nisbadii baabay isku waafaqsanyihin ama nisbadii bay isku waafaqsanyihin wal hadduu wax ka wada wariyo walam yatamayaza aanay kala soocminoo bimaa yakhusu wax khaas yeelaya kulan mid kastoo minhumaa labadooda kamid oo ka kale ka soocaya aanay ku kala soocmin oo ujeedadu kan wixii ka kale lagaga garanayay aanay la socon markan la sheegay bal markaa fain kaana hadday yihiin siqatayna labadaasi labadinoo lagu kalsoon yahay xataa haddii la kala garan waayo lam yadura xadiidkii horta taasi wax ma yeelayo de haddii kan uu noqdona waa nin siqo ahun kan kale hadduu noqdona waa nin siqo hadalkan mafhuumkiisu muxuu noqon haddii laakiin aanay labadoodu dee midkood siqo ahayn oo nina waa siqo nina waa nin daciifa isku mid bay noqdeen de haddii aan kala garanno on kala socno sax ishkaaliya ma jirto haddii laakiin labadii la kala garan waayo xadiidkii markaa dee xadiis la celinaya ayuu noqon bal ilaa inta ay caddaanayso kolba ninka uu yahay inuu kii dee siqada ahaye iyo inuu kii kale yahay oo bal horta laakiin hadday siqa noqdaan dee kii la magacaabo waa siqo xadiiskii darar uma keenayso hadalkii uu inoomu dee kollay sharxi baa soo galay haddaad matigii aada eegto wain rawaa can isnayni mutafaqay ismi walam yatamayasa fi biاkhtisaasihi biaxadimaa yatabayanu muhmalu adigu noocan horta waa nooc muhmal la yidhaha magaciis baa inaga dib dhaceen bal hore waxaa inoo iman doona mar dambe almutafaq almuftariq oo dee kuwan waxaan wadaagsaday meesheeda dee lagagaba hadli doono laakiin tani waa nooc sii khaasoo muhmal bay ku magacaabaan mubhamna waan soo maray mubhamku wuxuu ahaa ruuxaan magaciisiiba la sheegin oo xadahanaa rajul ama ibnu fulan bintu fulan taas bay ahayd oo kaan mubham baa la odhanayay dee kollayna umuurahan in loo yar fiirsado si aad ay kugu kala socaan haddii kale way iska kaa gelayaan kaasi mubham buu ahaa kan iminkaan hayna inoo bilaabayana muhmal baa la yidhaah muhmalkii waa magacaaban yahay ruuxi hadduu dee ninkan magaca la keligii uuyo cid kaloo la wadaagsatay aanu jirin oo ninkani uu kaba wariyey iyadana muhmal la odhan maayo dee waa nin cadoo la garanayo ee waxa weeyaan ninkani magaciisii waa la sheegay nin kaloo isku magac yiin baa jira nin kaloo isku magac yiin baa jira labadooda wixii lagu kala soocayeyna lama socoto oo dee markaa meeshiibaa idhaamba meeshii iman ama weynaaqarmakanaa ma hebelba mise waa hebel labadooduba magacani wuu lahaaye kaas baa waxay ku magacaabaan culimadu muhmal waa mid la ihmaariyo ujeedadu wixii ka kale ka soocayee la midkee la magacaab ayaan la socon welibana ishkaaliyadeedu noocan waxa weeye marka labadaa nin ee magacan uu ka dhaxeeyo wixii ku kala soocayeyna aan la raacin raawi keliya uu ka wada warinayo ama se sheekh keliya ay wada leeyihiin dee way labadii nin sheekh keliyana way wada leeyihiin marka kii uu ahaana lama garanayo imika taas baa muhmalka marka taas buu kaba hadlayaayo iyaduna waa nooc muhima oo anwaacdoodii kaba mida bal marka wuxuu yihi sheekh bal labadan ku laamiya wen rawa haddii wariyaa raawi can isnayni laba uu ka wariyo labadaasoo mutafiqiya mutafiqayil ismi magacood isku waafaqsan oo dee magaca ahaan isku waafaqsan magacooda iswaafaqsan yahay aw maca smi lab ama se isku mid ah magacii iyo magacii aabbaha maci aw maca ismi ljaddi ama iskuma waafaqsan ismigii iyo ismigii aabbaha iyo ismigii awowgaba aw maca nisbati ama nisbada maceed walam yatamayaza aan kala soocmin waayo hadday kala soocmaan ihmaal ma jiro waa la kala gartay oo maxaad aanay ku kala soocmin bimaa yakhusu waxa khaas yeelayo kula mid kastoo minhumaa labadooda kamida ka kale ka khaas yeelayo ka soocayo lagaga garanayo dee isaga u goonid ahayd aan ku kala soocmin horta xukumkiin waabu ina siiyey xaggii magaci waa dambeeya waa tan laakiin aan sheegnay farqiga udhexeeya mubham iyo muhmalla waa ta aan sheegay fain kaana iqatayn hadday yihin labaduba laba nin oo lagu kalsoony horta lam yadura xadiisku dhib ma laha xadiis maqbuulun buu noqon waayo kii la magacaaba waa siqo ومiن dalia waaa kamida waa mمiladii ma waqaca waxaa dhacay fi bukhaariyi bukhaari dhexdiisa dhacay min riwaayati warintiisa uu bukhaari wax ka wariyey can axmed nin axmed la idhaaho غayra mansuubin axmed uu ka wariyay hayra mansuubin kula nisbeeyo oo la sheego nasabkiisi ama nisbadiisii la sheego xaal aanu ahayn ujeedadu axmed keliya unbu yihi weliba axmed kaasoo can ibni wahbin kaba warinayo macnaa bukhaari baa waxa dhacay meelo isagoo dee xadaanaa axmed yihi ama axmed kaba warinayo can ibni wahb imaamkii cabdالlah بn whb waana bukhaarي baa wax ka wada wariyey sheekh keliya wax ka wada wariyeen axmed hadduu axmed keliya uu jiro ishkaalyo may timaadeen muhmalo laguma magacaabin de axmedkin baa lagu xambaari lahaa laakiin axmedaa meeshii jira sheekhida bukhaari labaduba ah ibn wahbina wax ka wada wariyeen marka tibaa ishkaaliye leh kala soocoodii iyo kala garashadoodii markaa wuxu uhi sheekhu fainahu axmedkaasi ima axmed ibnu saalixin ama waa axmed ibnu saalix almasri de kole reer masr bay dhamaanba wada ahayn se ina wahab u ahay aw axmed ibnu ciise ama se axmed ibnu ciise labadaa mid weeye aw can muxamedin eg wa min dalika ma waqaca fi bukhaariyi min riwaayati can axmeda aw can muxamedin waa bukhaari un waxaa kaloo amhiladii kaa mida waxaa bukhaari dhexdiisa dhacay oo min riwaayati warintiisa uu wax ka wariyey can muxamedin nin muxamed la idhaah hayra mansuubin xaalu yahay iyadoo de aan nasabkiisiiyo wixii laba sheegin oo can ahli lciraaqi kaba warinaya ujeedada markaa kitaabka bukhaari oo kale maxaa kuma sugan nin maxamed la idhaah isagoo wax ka warinaya ninkaasna sheekhyadiisu waa reer ciraaq ama abu mucaawiya ha noqoto cabdaha ha noqda adigu waa sheekhyadiisu waa reer ciraaq waa nin reer ciraaq ona ujeedadu halka kaa hore nin cabdillahi ibn wahbi ay ka wada warinayeen halkan waa sheekhya tacadudsan bae laakiin waa reer ciraaqon raggii culimada ah reer ciraaq fa inahu muxamedkaas bukhaari sheekhiisa ah ee reer ciraaqna wax ka warinaya ima muxamed ibnu salaamin ama waa muxamed ibnu salaam laamtiisuna way takfiifiyaan kan sidooda ba ay raajax yeelaan aw moxamed ibnu yaxya aduhaliy ama se moxamed ibnu yaxya aduhali ninka xaafidkii macruufkaa wey oo bal markaa waxa weeye dee moxamedkaas in reer ciraaq wax ka wariyeen bukhaarina uu wax ka wariyaana nin moxamed ibnu salaam la yidhahna bukhaari sheekhu way u yahy reer ciraaqna uu ka wariyaa nin kaleo moxamed ibnu yaxya la yidhaahna bukhaari buu sheekhu yah reer ciraaqna waxuu ka wariyaa xagga markaa tacyiinka marka sanadkii aada hesho kaasi kaasi waxay u baahan tahay tatabuc kale iyo qaraain kale wuxuu leeyahy lakiin labadaa mid kamida horta weeye oo mid saddexaad ma jiro lakiin maxaa imika inoo imanaysa marka bukhaari aan ku aragna axmed can ibni wahb waxaa la odhanaya axmed waa muhmal marka aan bukhaari ku aragna moxamed ma wax kale lama raacin can ahli lciraaqna moxamed markaa muhmal buu noqday waayo ila laba nin oo waxaan magacan isku waafaqsan oo si wax uga wariyo isaguna u raawigani ka wada wariyey bukhaari wax ka wada wariyey ayaa jira sheekhu wuxu uhi raximah llahu tacaala waqad istawcabtu waan dhameeyey oo an ku caam yeelo waa dee taam yeelo wey daarika arinka macnaha ujeedada waxa muhmalka lagu tiriyo ama muhmal noqonaya ee bukhaari dhexdiisa dhacay maaha guud ahaan kutubta o dhan waa bukhaari imikaba bukhaari buu kaba hadlaye fii muqadimati sharx bukhaariy bukhaari sharxiisa muqadimadii waa muqadimo aada u cajiib ah aada u qiimo badan oo dee markaasoo kitaabka hortiibuu dejiyey bal isagoo dee aan saa u weyneyn buu dejiyey oo inta markuu iyada dhameeyey buu kitaabka bilaabay toban faslna way kaba kooban tahay waa muqadimadan lagu magacaabo kitaabka haddii fatxulbaari la idhaha iyada hadyu saari baa la idhaha markaas ilaa sharxi bukhaari muqadimadaa fasal fusuusheeda kaba mid ah oo aada u muhiimaa jiro wixii magacee saas ahaa uu sheegay weliba marka uu taa dhameeyo haddana uu wada tatabucayo abwaabtiina isagoo sheegay baabaab wixii dhacay taa dhacay oo dee inta badanna tacyinkeesa raacinaya oo waa adigu meel dee kolleyba muqadimada fusuusheedu waa wax wada muhim ah ruuxii kitaabkan doonaya in aada u fahmaana uu u baahan yahay oo dee aada iyo aad waxa weeyaan u muhim ah bal wuxuu leeyahay wixii muhmal ahaayee bukhaari dhexdiisa dhacay halkaas ayaan kuba dhameeyey waman araada lidalik kolleyna way badan yihin aad xamaadaad jira ma haddee tan bukhaari haddaan iskaba dhaafno sufyaan thawri iyo sufyaan ibnu cuyeynaba way jiraan in badan bay asaaniidda imanayaan xadahanaa sufyaana macan sufyaan isagoo wax la socdaaba aanu jirin weliba ishkaaliyo badan baa jirto kolbaa raawigan dee ka warinaya labadoodiiba uu la wada kulmay sheekhadan sufyaanka kaba sareeya ayaa kol labadoodiiba ay la wada kulmeen waxaa lamid ah xamaadada xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salima kolleyna yar daabid sheekuna waa kan dee qayb inoogaba sheegaye laakiin kalaam aada u yar fiican buu mujaladka toddobaad dhamaadkiisa dahabi uu ku leeyahay tarjamada xamaad isagoo sufyaanadana kuba soo dara siro calam nobala waa safaxaadka ugu dambeeya meelaha ugu dambeysaba kolley waman araada sheekh wuxu ninka doona lidalika kan muhmalka ah waa kan muhmalka ah u doona weeye daabitan daabit kuliyan guud oo yamtaasu bihi uu soocmayo axadumaa midkood can ilaakari ka kale kaga soocmayo oo haddaad ninka doonaya in daabit la siiyo qaacido caama uu raaco oo kaa muhmalkaa lagu kala saaro fa biikhtisaasihi raawiga ikhtisaaskiisa ama baltan badhiga ay sheekh ilmarwiya canhu waa sheekhan isaga wax laga warinayo gooninimadiisa uu ku gooni yahay biaxadimaa mid ahaan uu gooni uu ku yahay ayaa yatabayanu uu caddaanaya almuhmalu kii muhmalka uu kuba cadaan halka nuskada uu sharxay caliy lqaari waxaa kuba sugnayd fa biikhtisaasi ay raawi oo marka ay raawi un la yidhaha sheekh ilmarwiya canhu aan la odhan taas baa waana cibaaro aada u waadaxoo damiiradu ma kala baydhbaydhayaan meel keliyay isugu kaa raacayaan ama tan kolley yar tashatusoo damiir baa iskaba sugan tan imanka inooba taala macnuhu waxa weeyaan oo intan uu inoogu sheegaya daabit haddaad doonayso muhmalka aada ku kala saarto waxa weeye kolley dee waa qeyb kamid a maaha un intaasoo kolley dawaabidoo dee waxoogaa dee qeyba ayay noqon ee waxa weeyaan sheekhan maanta bal eeg isaga ama bal raawiga eeg maanta wa sheekuna dee lamid buu noqon kolley ishkaaliya saasi ma jirto xagga damiirka dee yar tashatudkiisaasu mooye raawiyan maanta wax warinaya ee laba ninoo isku magaca kaba wariyey aan la kala soocin oo muhmal ay noqotay ayaa waxaan eegayna ayaa bu wuxuu leeyahy daabitku uu noqonaya ikhtisaaska raawigaasi oo ama haddii aan sheekha u bedelaba sheekhan dee iyaga wax ka wariyeyba in ay iyaguna wax kaba wariyey iskaba dhigo raawigin kuba fasir ama sheekha ay kaba wariyeen labaduba isla mid oo si keliya lagu wada gaadhay ama wax keliya lagu wada ogaadaaye ikhtisaaska midkood uu ku khaas yahay uu gaar yahay uu laasimay tilmiidkiisi gaarkaa u ahaa ayaa muhmalkii ku caddaanaya ujeedadiisna waxa weeyaan laba nin baa isku magaca iyagii baaba dee isku dabaqa inta badan ishkaaliyadu halkay kaba timaado hadday dabaqaadkoodu ay kala fog yihiin dadkeenan aan macrifo ulahayn dadka dabaqaadkoodu way iskaga darsami karaane laba nin oo aan kala fog oo nina kasoo qaad taabici uu yahay nina atbaacu atbaaci taabiciin yahay ee ninkii aan dadka dabaqaadkooda oqoon way iskaga darsami karaane ninkii dabaqaadka garanaya iyaga taasi way kala soocayeen oo waqtigoodii baa kala xadiday waa laba nin oo kalaba fog ee kuwan isku waqtiga ah weeye sheekha la wada kulmay talaamidna ay la wada kulantay taas bay ishkaaliyadu tahay marka wuxuu leeyahay raawigan baan eegeynaa raawigani hadduu labadoodiiba hala wada kulmee mid uu u gaar ahaayuu laasimu tilmiidkiisii u khaaskaa ahaa laasimay badsaday mujaalasadiisa wax ka warintiisa waxaa lagu xambaarayaa ka uu ilaaqo sheekii uu dee laasimi jiray u gaarka ahaa baa lagu xambaaraya markaa waxay noqonaysaa kolleyna waa qaacido inta badan ay aada u yar ictimaadsadaan culimaduya imanka waxa weeya labada nin haddii isku magaca noqday ninkan raawigaad eegeysaaye raawigu hadduu mid midkoodun la kulmay oo ka kale aanu la kulmin way dhacaysaa inagoo kale marka inaad garanayn ninkan inuu la kulmiyo in kale ishkaaliya way jirtaaye marka taan ay jirtaynu ogaano ishkaaliya ma jirto dee ninkii uu la kulmay unbaa lagu xambaaraya matalan axmed ibnu xambal hadduu yidhaaho dee akhbaranaa sufyaan uu yidhaaho ama xumaydi oo kale sheekhi bukhaari ay yidhaho xadatanaa sufyaan ama akhbaranaa sufyaan uu yidhaaho sufyaanu thawri may soo gaadhin sufyaan ibnu cuyeyne unbay la kulmeen markaa eeg midkood buu ku khaas noqday labada nin ee muhim magacoodii isku magaca noqday buu mid buu u gaar yahay marka waxaa lagu xambaaraya unkii dee sheekhiisii ina kii kale lamabuu kulmina taasi waa mid waa mid aad ku garan karto ama daabid aad ku helayso kaan haddii waxa weeyaan labadiiba uu la wada kulmay laakiin midkood uu riwaayadiisa badsaday laazimay ka kale se wuxuu ka wariyaa wax kooban ay ahayd marka uu idlaaqo waxaa lagu xambaarayaa kii uu riwaayadiisa badsaday ee uu laazimay misaal ahaan wakiic ibn markaa jaraax oo kale abu nucaym maxamed ibn yuusuf alfiryaabi cabdiraxmaan ibn maadi ragga caynkaasa akaabirta ahaa sufyaan thawrina waxbay ka wariyeen sufyaan ibnu cuyeynina waxbay kaba wariyeen laakiin sufyaan thawri way badsadeen riwaayadiisa ama sufyaan ibnu cuyeyne nin dee ku dhow dhow bu ahaa xagga da-daba ay iskuba dhow yihiin oo waxa ka wariyeyna may badsan xaafid ibnu xajarna wuu tatab taas buu yidhaha iyo de dahabi iyo in badan buu nin fatxulbaari ictimaadsadaa marka ay timaado abu nucaym oo sufyaan kaba wariyey ama wakiic oo sufyaan kaba wariyey ayaa wuxuu odhanayaa dee ninka kale riwaayadiisa ama sufyaan ibnu cuyeyne way ku yartay isagay badsadeen oo isagaa lagu xambaaraya waa sufyaan thawri baa laguba xambaaraya marka haddii aanu mid wax ka wariyeyna dee kii uu ka wariyey baa lagu xambaaraya hadduu mid riwaayadiisa badsaday mujaalasadiisa badsaday kale se wuxuu ka wariyaa ee koobnaydna waxaa lagu xambaaraya kaas xagga sheekuna waa saas oo kale sheekada waa lagu kala soocaadaan si kale u kala saari kari weyno sheekada ka sareeyaan la eegaya haddii markaa labada nin ee isku magac ahaa sheekhan ay maanta ay dee wax laga wariyey uu mid ahaaniun uu la kulmo ka kale aanu la kulmin dee kii la kulmun baa lagaba dhigi haddii laakiin sheekha labaduba ay wax ka wada wariyeenna tan raawiga ay noo soo noqonayso bal waa la eegaya xagga badsiga iyo taas hadday umuurahaasi kala soocmi waayaan kolle dee ishkaaliyadiisay leedahay kol kol bay siiqooyinka ku kala soocaan oo xaafidnu xajarna waa arrin uu soo celceliyo kol kolna wuxuu ka dhigaa istiqra taama inay taasi tahay oo asal ahaan inaanay si kala dhicin walow dee kitaabka dhexdiisa aad ku arkaysa kolkol isagoo wax kale kuma fasiray oo arrin ay tahay u baahan tatabuc iyo bal markaas lagu xambaari karo un qaalibnime masalan bukhaari oo kale ilaa dhowr noo isxaaqee la yidhaah buu wax ka wariyaa isxaaqyada waxaa kaba mida isxaaq ibnu ibraahim ama isxaaq ibnu rahwey barhkood baa weliba dhowr kaloo wada ibnu ibraahim la yidhaha way jiraan bal markaasi adigu isxaaq ibnu ibraahim rahwey xaafid ibnu xajar baa marka dee in badan buu bukhaari dhacaysaa xadathana isxaaq wax kale aanu raacin markaasaa wuxuu ku kala saaraa in badan xaafid oo kolkolna uu yidhaaho waaba dee si kale muu isticmaalin waxay eegaan siiqada uu sheekhiisa uu kaga soo naqliyey hore oo haddii bal matalan isxaaqaasi uu xadahanaa yidhaah ama akhbaranaayo haddii ay meesha xadahanaa taalo wuxuu ku fasira xaafid ibnu xajar isxaaqyada kale oo wuxuu dhahaa asal ahaan isxaaq ibnu ibraahim ibn rahwey ma isticmaalo xadahanaayo akhbaranaa unbuu isticmaalaa saa daraadeed hadduu ninka kale isxaaqani xadahanaa yidhi waxaad garanaysaa inaanu ina rahwey ahayn walow aan garanayso aan ognahay meelo qaarkood fatxubaari oo isxaaq isagoo xadahanaa yidhi oo xaafid isxaaq ibnu rahwey kuma fasiray oo taa lagaba dhigayo inay qaalibka tahay sida badan tahay inta badan maba sacde hortiina waa la sheegay khabiib iyo inaan wax kala isticmaalina lakin waxan lenahy kolkol waa qaalibune bal waxaan leeyahay kolkol siiqadna waa lagu kala soocaa sheekhyadaa lagu kala soocaa raawiga isaga ka warinayana waa lagu kala soocaa dadka muhmalka laguma magacaabayo umata marka an lam yatabayan dalika arinkaasi cadaan ee taasi anay kala cadaan aw kaana mukhtasan bihima macan ama ninkani labadaba uu si ula wada kulmuu si u wada laasimay fa ishkaaluhu shadiid marka kaa ishkaalkiisu aad buu adag yahay fayurjacu fiihi marka waxaa loola laabmay ila lqaraa-ini bal qaraa-intii iyo bal camaaraatkii kale iyo calaamaadkii kale dib loogu kici iyo wadani lkaalibi daniga badan oo kolkol dee iyadoon hubaal aanay ahayn ayaa dhici karta in dani haalib oo la yidhaha mala hebel weeye saas la yidhaaho kolkolna qaraa-in iyo amaaraad kale oo taas ishkaalkiisu waa adagya buri wain rawaa can sheikhan xadiisan wallah subxana wa tacala xadiia wariyo oo fajaxada uu inkiro ashaykhu sheekhi marwiyahu waa xadiiskii wixii uu wariyey marwigiisa ninkani uu kaba wariyey ama raawigani marwigiisa ay uu kaba wariyey uu sheekhu diiduu inkiro oo xadiidkii dhahaa anigu uma sheegin laygama warin xadiidkaasi kaygii baba ma aha xadiidkay ma aha waa la egayo tafsiil baa geli sheekhu suu inoo dhigto fa in kaana hadduu yahay jaxdigaas sheekhu jasman ay daa jasmin wey mid go-an uu yahay oo calaa sabiili اljasmi isagoo dee goynaya oo de ay tahay agtiisa markaa hubaal uu hubo inaanu xadiidkiisii ahayn jaxdigiisaas iyo inkaarkiisaasi uu yahay kaan yaquula waaba isagoo idhaaha kadaba calaya waa igu been sheegtay been buu iga sheegayaa xadiidkay maaha kaas aw maa rawaytu haada ama maan warin xadiidkaas aw naxو dalika ama dee cibaaraadka laba midkae laakiin ay ku sugan tahay gooyin la gooyo inkaarkii iyo diidmadii fain waqaca minhu dalika oo iska dee hadalkii hor unbuu sii taagay hadday taasi ka dhacday markaa sheekhi rudda waa la celinayaa dalika alkhabaru xadiidkaas ayaa la celinayaa maha axaadiistii kale ee ninkani warinaye waa xadiidkaa gaarka ah ee jaxdigu uu ku yimi ayaa la celin oon la aqbalahayn waxaa loo celinayaana waa likadibi waaxidin mid beentiisa ama been sheegiisa minhumaa iyaga ka mida uu been sheegayo laa bicayni iyadoona cayn mid ahaan cayntiisa ahayn oon lalahayn sheekha ayaa ah kay beentu kaba dhacday ama raawiga asalka ama faraca laakiin labada mid ahaan weeye oo sida dee mid ahaan meeshii beeni ay u jirto marka uu leeyahay asalaan xadiidkay maaho aniga igamuu warin taas ee uu dee ninkii kaleo isaguna ina caddeeyey meesha haddaanu ninkani siqo ahayn nin lagu kalsoonya ahayn waxba kuwan baabkan ma imanayo ta horaaba loo celinayaa nin kaloo siqi oo faracii ina uu leeyahay mee waan ka wariyey sheekhiina isagii waa beeninayaa faraciina ama raawigiina isagiibuu beeninayaa marka waa suurtagal inuu ka beenta sheegayaa raawiga noqdo inuu sheekhu haba ama iluba haba noqotee ay xaggiisa kaba dhacdayna waa suurtagalo dee midkood oo qowlkiisa iyo khabarkiisa la aqbalo kol hadday siqo yihiin labadiiba ka kale kama awleysna oo imaka midun xaggiisa loo jasmin waayo laakiin dee labadan hadale shay keliya isku haystee mid kasta midna uu leeyahy isagaan ka maqlay midna igamuu maqlin labadoodu kolle wada sawaab maaha ama wada run maaha marka xaggaas buu leeyahay mid ahaan baa meeshii kadibkiisu jira laakiin cayn ahaan laydha ama waa raawiga oo dee isaga qowlkiisii la tuuro oo ninkii kale qowlkiisii la qaato sheekhe ama waa sheekha laydhaa raawigii oo siqo ahaa oo leeyahy isagaa wax sugaya kanun aan qaadana taasi ma jirto mid kasta mid ahaan qowlkiisaoo la aqbalaa kii kale kagama mudno meeshan ee laakiin waxbaa jira saa daraaddeed baa xadiidkan loo celinaya walaa yakuunu ma noqonayo daalika waa radintaas xadiidkii la celiyey qaadixan mid qadxinaya dhaawacayoo qoomaya fii waaxidin oo dee cadaaladnimadiiba ka saaraya oo jarxi ku keeni fii waaxidin mid minhumaa labadooda ka mida waa litacaarudi tacaarudka meesha jira iscaarideen oo markaas waxa weeye bal haddaan xadiidkaa celino raawigani xadiidkan mooye axaadiis badan oo kaleu kolley leeyahay marka celintan aan xadiidkan celineen ciladaa uu sheegay u celinay ma keenayso in axaadiistiisii kale oo dhanna laga tago xagga sheekhuna dee xadiidkan mooye axaadiis kalea la warinayo xadiidkan waa tan laga tegaye isagana axaadiistiisii kale inta lagu qoomo tanoo lagu jaraaxeeyo oo bal markaa dee wasfigii cadaaladnimo midkood uu kaga baxo axaadiistiisii kale la celiya iyadna ma jirayso xadiidkanun baa la celinaya waxaan taa loo celinayn meeshii dee hubaalba mahaynee tacaarud baa jira oo labadii qowl way iscaaridayaan waxaan ku kala raajax yeelaana ma jirto imaka halkan midkood oon qowlkiisa aqbalo markaa kii kale lagu jaraaxeeyo kii kale laga dhigay nin been sheegayo markaa dee uu ku sifoobaba dee wasfigii fisqinimo cadaaladnimadii kaga baxaana kagama awleysanoo kagama mudno ka kale inaan isaga dhinaciisa intan raajax yeelo aan isaga markaa kale aan dee jarxino taas markaa tacaarud baa jiro way isla dhacayaan arrintoodii laakiin xadiidkan ayaan celinaynaa taasun bal taasi waxa weeye waa marka ay tahay radintan ama inkaarkan uu inkirayaa mid go-an oo calaa sabiili اljasmi uu inkiro taas aw kaana amase wuxuu ahaaday oo hadduu ahaado fain kaana jazman ay fain kaana jaxduhu jazman dee rudda dalika alkhabar aw kaana ama wain kaana hadduu yahay oo uu ahaado jaxduhu bal kolay jaxadahu baa ii taale laakiin sa cali lqaariye kitaabkiisa dhacday sharxu sharxi waa sharaxu kan kusii sharxo dee waxaa cibaarada uu soo dhigtay jaxdu waana sida daahirkaa dee hadalku sibuu wada socdaan aw kaana ay hadduu amase ahaaday jaxduhu inkaarkan sheekhu inkiraya xadiiskii uu leeyahy anigu de mama warin ixtimaalan ixtimaal hadduu yahay oo waa tajwiisun waa calaa sabiili ixtimaal meeshii wuxuu goynayuu leeyahay asal ahaan xadiiskay maaha ma jirto ee waxaa jira waa dee isagii ixtimaal waa tajwiis oo macnaa waa banayn inaanu dee isaga xadiidkiisi ahayn ba meeshii uu banaynaya ma ixtimaal baaba ah waaba kan kaan yaquula isagoo yidhaa weeye maa adkuru ma xusuusanayo haadaa xadiidkan ma xusuusnin aw laa acrifuhu ma garanayo dee waa mutaradid ma jasminayo imaka naafin uu anfiyo ma goynayo laakiin waanu xusuusnayn oo ma garanayo iyo ma xusuusnin iyo taas buu yidhi ninkan kalena waa nin siqa ahoo dee sugayo inuu isagii ka maqlay sugaya basharna waa nahay oo ruuxu ilow baa ku iman oo khada iyo nisyaano maxal iyo sahwi dadku maxal bay u yihiinba markaa qubila waa la aqbalayaa dalika alxadiisu xadiidkaas filasaxi qowlkooda halkan mukhtaarkaa digiisan maanta inay kala duleeya ma xusuusan ama xusuusni ma garanayo waa isagoo anfiyaya xadiiskii xaggiisii kaba anfiyaya laakiin jaxdigaas yuxmalu waxaa lagu xambaari calaa nisyaani sheekhi sheekha ilowgiisa uu iloobay oo sheekhi inuu iloobay inuu dee ruuxan markaa siqada ah ee xusuusan ee isagu goynaya tiisa la qaadan tan sheekhana inkaarkiisana waxaa lagu xambaari in nisyaan iyo ilow waqiila waxaa la yidhi laa yuqbalu la aqbali maayo bal markaa horta laba ayuu inoo sheegay oo dee kolleyna uu yar dheerayn doonaa sheekh oo uu yar dhammayn doonaa halkan waayo mualafaad gaarna way jiraan oo inoo ishaari doonaa haddii ay dhacdaba dee waana ma aha un wax imika halkan tajwiiz caqli oo ay culimadu leeyihiin hadday saasi dhacdo uune waa wax dee amsilo leh oo de waxa weeyaan amsiladahoo dee kutubtii uwata mualafaad gaaraba loo khaas yeelay riwaayaadka meesha soo arooree umuurahani ay ku yimaadeen ee jireen bal sheekhu wuxuu leeyahay jaxdigii baan eegaynaa diidmadan iyo inkaarkan baa la eegi sida uu yahay oo hadday sabiil jismi tahay waxa sade isagoo yidhaaho waa jismin tii ugu xooga badnaydu waa isagoo intuu radiyu yidhaaho waxaan wax aan wariyey maaha welibana raawigiis beeniya oo yidhaah been buu sheegaya reerkaa uu yahay bal taa waxay noqonaysaa in xadiidkaas aan la aqbalin walow labadooda midna qadxi aanu ku keenahayn taasi waa mid haddii jaxdigani bal laakiin uu israaciyey jaxsigaas haddii takdiib la socdo iyo haddaanu takdiibba la socone laakiin uu leeyahay asal ahaan anigu maan warin xadiidkani mid aan anigu aan wariyey ma aha yaanu odhaninba been buu sheegayaa iga sheegayaaye dee waa la celinayaa la aqbali maayo walow aan midna lagu dhaawacayn xadiidkan oonu celintan oon lagu jaraaxaynahayn ee axaadiistoodii kale la aqbalaya siqanimadiina ay u sugnaanaysa labadoodaba haddii laakiin arrinku ixtimaal ay tahay oo sheekhu waa dee ma xusuusni ma garanayo umuuro sidaasuu yidhi oonay ku sugnayn takdiib uu raawigii beeniyey iyo goyn uu gooyey radintan uu xadiidkan radiyayo uu anfiyayo uu gooyey aanay kuba sugnayn taa wuxuu leeyahay culimmada intoodii badnayd qowlkoodu waxa weeye waayo filasax khilaafku taa dambe geliye in la aqbalayo arrintan sheekha ka dhacdayna ila uu iloobay unbaa lagu xambaaraya marka haddee ninkan xusuusanubaa riwaayadiisii la qaadan sheekha naftiisiibaa sanadkii iskaga jiri lagama saarayo nisaan baana tiisa laguma xambaari waana dee dhacday oo bal markaa amhila ama mithaaliyabaa inoo dambeeya bal qowlna waa soo naqliya muqaabil loo soxo inaan la aqbalahayna bal xagga ilowga haddii laydhaah wuu inoo soo wadaayo misaal buu inoo soo wadaa laakiin waxaa bal maalan saxiixayn dhacay xadiis kolley ku tacalluqsanaa dikriga salaada kaba dambeeya waana xadiis ibnu cabaas oo laftigiisu ahaa adigu dee alfaada isku dhowdhow haba lahaadeen mid kamida ma kuna nacrifu inqiضاء salaaةi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam ilaa btakbir canaamaana aan garantin rasuulka ilaahay salaadiisu inay dhammaato dee bal ruuxii ka yar durugsanaa iyo ibnu cabaas oo markaa yara la arkay inuu dee ka yar durugsanaayo oo dee waa tasliimta dee salaadii laga baxaa waxaa dhici karta dee ruuxaan maqlin salaadii rasuulku inay dhamaatayba waxa weeyaan dee takbiir aan maqlayno on dadka kaba maqlayno mooye macnaa waa dikrigii kaba dambeeyey oo laguma dhawaaqayay ama dee tacliim haba noqoto iyo umuure bal taas ayuun baaban ku garanayna xadiidka bukhaari iyo muslim way wariyeen ibnu cabaas waxaa ka warinaya nin mawlihiisa ahaa oo abumacbad la odhanayey sanadkana abumacbadka camr bnu dinaar baa kasii warinayay bal dee horta sufyaan ibnu cuyeyna haba ahaada ka camr ibnu dinaar kaba warinaya markaasa riwaayada muslim waxaa dhacday malaha riwaayaadka bukhaarina barhkoodu soo naqliye laakiin waxaa dhacay muslim halkan ziyaada uu lahaa inuu camr bnu dinaar yidhi xadiidka isagoo abumacbad ka maqlay dee dakartuhu liabi macbadin waxaan u sheegay abumacbad oo fa ankara waa u inkiray marka waa jinsi jasmigeedo xadiidkii intuu bar dambe haddaba ka maqlay abi macbad baan u sheego fa ankara markaasaa muxuu yihi waqad akhbaraniihi qabla dalik horena waa iigu waramay oo iigu sheegay laakiin markan dee waa adigu waa iloobay oo adigu waa inkiray laakiin ilowgiisa dee ixtimaalka may hayne waa isagoo jisminayo le xadiidka asal ahaan maan warin hore dee bukhaari iyo sufyaan waxaan jeeda shaafici sufyaan ibnu cuyeyna kasoo noqonaya ayna si aanka kuba xambaareen marka halkaa waxaa jirta oo isagoo qeybtii hore ah oo jasmi jiray inkiray asalkii riwaayadii faracan ama sheekhi riwaayadii raawiga iyadoo haddana muslim iyo dee bukhaari cibaaradu waa asalka isna waa soo saaray uun muslimna isagaaba hadalka soo naqliyey hadalkan inkaarka iyo xadiidkiina waa xadiid kutubtoodii kuba sugan marka taas oo kale xaafid ibnu xajar sharxiisa fatxulbaari waana mujaladka labaad buu ku yimaadaa dee halkan marka salaada laga baxa dikrigeed muslimna isaguna waa kuba sugan yahay kolley dabacaadka waa dee mujaladka saddexaad un marka laga sharaxa nawowi markaa isna dikriga bacdasalaad halku uba dhigtay ayuu kuba sugan yahay labadoodna waa cibaaro ay soo naqliyaan ayaa waxay halkaa ku kala qaadeen jismigaa horey laba tafsiil geliyeen imanka halkan aan inoogu sugnayn iyagoo tan eegaya marka horena kuwa bilaabay dee inay u arkayaan dee waa muslim kolley bukhaarina cibaaradan haddaan soo dhigan xadiidkii waa la wariyey un waa laba mid ah nafyigu haba jire laakiin nafyigii naftiisii haba dee nafyi oo dee jasmin ah weliba la gooyey anfintaas haddaan takdiib raawigii la beeniyo aanay laba socon in iyadana lagu xambaarayo un shaki uu shakiyey iyo garashada ama ilo un laguba xambaaraya xataa haba jasmiyo markaasaa maxay soo naqliyaan in bal nafyintan uu anfiyayo ama uu dee anfiyayo inuu waxaan wariyo uu inkirayo inay la socoto takdiib raawigii uu beeniyey iyo inaanay la socon marka haddii takdiib raawiga uu beeninaya la socoto taa itifaaq ahaan bay usoo naqliyeen in la celinayo waaba isagoo yidhaah hadaa kadibun ama kadaba calaya iyo taa yidhaah oo macnaa kii ka warinayay uu shee dee yidhaaho me been baabu sheegaya waxani waa been haddaanay jasmintii uu anfiyo me nafyigii uu jasmiyuu gooyo laakiin aan takdiib raawi aanu laba socon cibaarada hore maa rawaytu hada iyo isagu waabu inkiray abumacbadna halkan faankarahu baa xadiidka uba socotee laakiin takdiib raawigii u beeninaya anu laba socon suuradaas qaybtan dambey kuba soo daraan waa labada sheekhba xaafnu xajar iyo nawiba sharaxyadooda iyagoo eegayana xadiidkaasoo markaa nafiintaasi ay jirto ama jasmigaas ah maa rawaytu iyo wax lamida laakiin takdiib raawi aanu la socon in xadiidkii la aqbalayo waana dee xadiidkaasi haddaan saa la odhan wuxuu ahaan layo usushan lagu dabdiyo xadiidkaasinaan la aqbalin oo la celiyo xadiidkuna saxiixeyn buu kuba sugan yahay bal waa taasoo markaa taa hore ayay midna itifaaq kaba dhigaan oo waa haddii takdiib raawi la socoto midna nafyigii go-naan laakiin aanay taasi laba socon ayuunbaa waxa isna lagu xambaaraya sida dee shaaficiba dee kuba xambaaraya ama sufyaan ibnu cuyeyniyo kaba soo noqonayay waxaa la arkaa sheekhi inuu iloobay in dee balka ilow ay tahay uun inkastaba isagu dee ilowgiisi iyo danigii qaalibka a agtiisii kuba sugnaa isagoo taa ku dhaqmaya ha gooyo waxa weeyaan jaxdigan ama inkaarkan haba gooye ama tan ixtimaalka dee waa kan inoo soo naqliya hadday dee tajwiiz uun tahay dee wax ilow lagu xambaarayo uun ma xusuusiniyo ma garanayo umuuraha caynkaasa ilow baa lagu xambaariyo riwaayadan faraca ayaa la qaadan bal mukhtaarka qowlka asax ah muqaabilkiisna waa kan noo dhigay oo wuxuu yihi qiila laa yuqbalu la aqbali maayo xataa tandambana maxaan loo aqbalahayn liana alfaraca faracu maanta tabacun wuxuu tabac u yahay lilasli asalka fii isbaati alxadiisi xadiidka sugitaankiisa asalku maanta waa sheekii in isagaa xadiidkan u asala ama riwaayadan ninkan kalena isagu ka wariyo isagu farac ka iyo riwaayadan raawiguna waa farac oo raawigina waa farac sheekina waa asal marka farci muxuu tabac u yahay xadiidka sugitaankiisa la sugo asalkii dayna isagu kaba warinaya baxaysu meelo idaa sabata hadduu sugnaado aslulxadiisi xadiidka asalkiisu oo dee riwaayadii sheikhu weeyaane sabatat way sugnaanaysaa riwaayat lfarci farca riwaayadiisna way sugnaan fakadalika sidaas oo kale ayaa yambaqii waxaa habboon an yakuuna inuu noqdo faracani waa raawigiye farcan calayhi mid isaga farac kaba ah oo asalkii wa tabacan lahu tabac u ah fi taxqiiqi waa fi taxqiiqi nafyi nafyiga sugitaankiisa ama nafyinta oo waxa uu imanka qowlkani dambeeyahay qiil ahaan bay usoo naqliyeen oo qowl ma aqalu iska marjuuxa oo culimadu kaa hore ayay qaateen waxay leeyihin dee bal ninkan faraca xadiidka waa warinaya sheekh buu kaba wariyey riwaayadiisu waxay ku xidhan tahay dee riwaayadii asalka marka haddii sheekhan riwaayadiisu ay sugnaato isagoo xadiidka warinayay ciddii ka warinaysay riwaayadoodna haddii ay dee siqa yihiin way sugnaanaysaa oo halkaa haddii laakiin riwaayadaasi ay sugnaan weydo sheekhu dee ninkan faraca riwaayadiisu ma sugnaanayso haddii sheekhiba aanu wax dee xadiidkiisi aan lagu celiyaa meesha ay jirto ciddii ka warisayna xadiidkoodii maqbuul ma noqonayo halkaas bay ahayd xadiidka sugnaanshihiisa waxaa dee tabac buu u ahaa faracani asalka markaa kol haddii dee taas ay u ahayd marka nafyimaanta yimaado ee sheekhiba xaggiisii inkirayuu leeyay may anigu ma garanayo xadiidkii xaggiisii waatan oo markaas nafyin baa jireen waxa ay tahay inuu faracuna isaga ku raacan weeyo kol hadduu sheekhi garan waaye xusuusan waaye ama uu leeyahay ma garanayo waa inuu faracina taa tabac ugu noqdo inkastaba isagu hajazminaye isaga tabac ugu noqdo sida xagga xadiidka markuu sugnaadaba dee faraca riwaayadiisna ay u sugnaanaysay bal taas bay idhahan waa tacliilka ay ku cileeyaan ama dee qoladan waxa weeyaan waa xujo caqliya ahune ay dee la yimaadeen cidda leh maye haddii uu sheekhu kol haddii aanu xusuusnayn baa xadiidkii faracana ha la celiyo laftigan fi taxqiiqna kolley nusqooyinka kitaabka barhkood saa dhacay weeye oo mulla cali ulqaari kitaabkiisa uu kitaabkan kusii sharxo sharxan buu isagu sii sharxa sharxu sharx iyo cadowi isagana kitaabkiisa xaashiyada kitaabkaune laqdu durar durar la yidhaha kolleyna dee waxaa horeeyay mulla cali qaario taasibaa asal aan kaba dhigana baa waxay yidhahan nusqooyinka in badan oo kamida san baa dhacday oo san inoo taalla tabacan lahu fi taxqiiq sugid waay nusqooyinka qaarkoodna marka waxay leeyihiin barhkoodna waxaa dhacay fii nafyi taxqiiq sugidda anfinteeda la anfiyo barhna waxaa dhacay fi nafyi uun oo la yidhaaho wa tabacan lahu fi nafyi isbaatna waa wixii nafyi baa qaabilayay markaa ta ugu mudan halkan waa in la yidhaha cibaad nuskadaas ay dhacday wa tabacan lahu fi nafyi kol hadduu xadiidka subuudkiisii ama isbaatkiisii uu ku raacay xagga anfinta la anfiyayo xadiidkana tabac ha uu noqdo oo isaga un ha ku xidhnaado la yidhaha fi nafyi markaa taasi waa ta ugu fiicanoo sababta waxa weeyaan dee isbaatka waxaa qaabilaya waa nafyi taa hore sugidiibuu ku raacaa lalahaa imika waana waxay xujada ulaba yimaadeen oo taa hadal kama taagnayn xadiidka sugnaanshihiisa inuu tabac ugu yahay isaga ee dee kol hadduu taa tabac ugu yahay marka nafyi yimi sheekhi baana anfiyaye waa inuu isaguna nafyigiisa un la raaciyo uu xaggii nafyiga tabac ugu noqdo tan kale fii taxqiiqi nafyi iyada fii nafyi taxqiiq iyaduna waa cibaaro tan la macno noqonaysa xagga taxqiiq sugid la sugo anfinteedu waa inuu tabac ugu noqdo oo dee markaas amaa iyada tan inoo taale fi taxqiiq ayaa waxay dhahan dee waxaaba la arkan dee san ma ahanayso taxqiiqi waa sugid tii horena suguud baa laga hadlayo isku macnun bay noqonayaanoo taxqiiquna waa sugid wax la sugayey dee markii horena isbaatulxadiis waata lasoo sheego wax cibaa waxa ay markaas soo qaadeen iyo tan ay ka binaynayaan u dhexeeya maba jirtee waxaa la arkaa in la qadaro fi taxaquqi nafyi markaa la qadaro oo halkan dee wax taqdiir macno ahaan yahay bal markaa nusqooyinka bal nusqooyinka labada nusqe kale ayaa xagga macno ahaan dee sidee ka ansarsan tan inoo taala tan haddii saa lagu daayana in wax la qadaray noqonaysaayo fi taxqiiqi macnaa fi taxqiiqi nafyi ba la yidhaah nafyiga sugitaankiisa la sugo taa inuu tabac ugu noqdo bal taas bay la yimaadeen qolooyinka saas bacd alculamaai qowlkoodu kaa yahay sheekhu wuxu uhi wahaadaakani ama kaas iyo dee xujadan caynkani mutacaqabun mid la busheeyo weeyaanoo maaha xujo meelmara ee waa mid ictiraad ku yimi oo waa muctarad ama waa la bushinoo waxaa laga busheeya bianna cadaalata alfarci faracan cadaaladiisu taqtadii waxay keenaysaa sidqow inuu run sheegayo wa cadamu cilmi اlasli asalkii oo waa sheekii maante cilmigiisa uu xadiidkii uu maanta garanayo xusuusan yahay la-aantiina laa yunaafihi sidqigan cadaaladiisu ay keentay wax anfiyaya o burinaya ma aha markaa falmuhbitu ruuxa wax sugaya dee amjaazimka ah maanta muhbitkii waa kaa jaazimkii ee wax goynaya ayaa muqadamun laga horreysiinaya cala naafiy kii isagu naafiga ee mutaradidka ahaa oo isagu dee nafyi maaha maxdi ah oo sida suuradii hore ah waa taradud eh kaas baa laga horreysiin muxuu tan leeyahay oo qoladii hadalkoodii lagu busheeyey meeshii ninkan imaka raawigani waa raawi siqa ah waxaanu yidhi xadiidkan hebel baan ka maqlay cadaaladiisaasi maxay keenaysaa inuu ku run sheegayo hadalkiisaasi ne haddii kale cadaal cadl cadaalaba uma sugnaateen kol haddii ninkii cadaala ay u sugnaatay oo uu leeyahay hebel baan ka maqlay dee waxay cadaaladiisaasi keenaysaa u sugan inuu run sheegayo maanta tii sheekuna ma aha miduu leeyahay been buu iga sheegay oo halkan uu ka saarayba in riwaayadii xadiidkae meeshii inaanu xusuusnayn uu iloobay ama aanu garanaynun baa taalla marka inay jasmintaas ama takdiib ma taalee meeshii waxaa laga dhigayaa ti sheekhu macrifo la-aanun wixii aanu xusuusan dee macrifo la-aantiisaasi ama xusuus la dee xusuus la-aantaasi ma noqonayso mid anfida oo ma burinayso raawiga sidqigiisii ina isagi kani waa hubaa waa kan le waan wariyey isagan kaba wariyey cadaaladiisaasna inuu run sheegaya keenaysa sheekhina ma garanayo ayuunbuu leeyahay ma xusuusni markaa xusuus la-aanta ama waa taa u cilmi la-aanta kaba cabiray dee mid sidqigaa meesha ka saarayo sidqigiisii burinayo oo la yidhaha may ninku inuu been sheegayo waxay noo cadaynaysaa hadalkan sheekha ma aha saa daraaddeed ruux haddii waxgoynaya jaasimkeen mutaradidka ahayn ee musbitka ayaa kii naafigaaya laakiin mutaradidka ahaa dee meeshii shakisnaa ayaa laga horreysiinayaa oo taa raawigaa la horreysiin weeyo suuradan welina wada qoomka hore waxay xujaysteen ee ay leeyihiin halagaba tago guud ahaane wa ama qiyaasu dalika kan oo waa anfintan sheekhu anfiye xusuus la-aanta lagu xambaaray qiyaasta looga qiyaas qaatay bishahaadati markhaatigii waa bishahaadati cala shahaada weeye waa markhaatigii markhaati korkii ahaa markhaati kale ka ratibmayay fafaasidun taasi waa qiyaas faasida waayo wax ka dhexeeya ma jirto farqibaa udhexeeyo dee wixii imaka qiyaas maqiiska ahaa maqiisu caleyhigii haddii wax jaamica oo cilo jaamici aani jirin oo farqi udhexeeyo qiyaaskaasi qiyaas aan dee ictibaar lahayn buu noqono waa qiyaas faasida muxuu qiyaas faasida ku yahay lianna shahaadata alfarci farca shahaadadiisu laa tusmacu la maqli maayo oo lama maqlo maca alqudrati iyadoo awood loo leeyahay qudro maceed calaa shahaadati alasli asalka shahaadadiisii la kari karo la heri karoy suurtagaltay taas oo asalku inuu markhaatigii gutaa ama markhaatigii dhiibtaa ay suurtagal tahay iyada farac shahaadadii lama aqbalo bikhilaafi riwaayati riwaayadu taa way ka duwan tahayoo faftaraqa way kala tegeen oo labadoodii waa laba waxo aan laysaga qiyaas qaadan karin shahaada cala shahaada de waxaa dhici karta ninkaan fiqiga xoogaa dee ilmaamsaa u lahayn inaanu ujeedadeeda garanbe markhaati imaka halkan shahaada cala shahaada weeye xagga hooseba ay cala shahaada waa ka idin qortay ee maha shahaado keliya uun waana waxaan dee labadan isu nadiir noqonaya oo waxaan haynaa farac riwaayadii iyo asal oo sheekhiyo riwaayadii oo dee labadoodii oo wax soo kala dhex galeen oo ah dee xaggii midna wax sugaya midna diidayo oo kale shahaada cala shahaadana waxa weeye dee ruux imaka waa shahaadadii caadiga ahayd oo ruux inuu dee cid markhaatiba uu yaho wax bal adigu markhaati kaba yahay taasi waa shaahidkii asalkaa la yidhaah laakiin hadday dhacdo ruuxan arrintaa hore u joogin goobjoog isaga aanu ka ahayn markhaati inuu ka noqdo ninkan markhaatigiisa oo matalan wuxuu arkay isagoo ninkan shaahidka ahaa majliskii qaadiga markhaati ka furayo le waxa iyo waxaasaan ogahay oo markhaatigiisii dhiibanaya waa maqlaye bal markaa taas oo inuu ninkani markhaatiyuhu ciddaa markhaatiyuhu weliba qadiyada caynkaasa markhaati ka yahay ayuu isagu u joogay waxaa la odhanayaa bal taas walow dee waxaan leenahay suuradana waa suuro banaan walow bacdigood suurada damben sheegi doonaan ay kuba koobaane tanna waa wax dee uu markhaati lagu taxamuli karee imika maxaa meeshii jirta shahaada calaa shahaada imanaysa waa shahaado farci oo kan isagu maqlaya ninkan markhaatigiisiiya inuu qadiyadan markhaati kaba yahay shaahid farci buu noqon dee shaahidkii asalkaana kaas weeye waxaa suurada ta kasii dee ay isku wada waafaqsanyah kasii kaba sii horeysa halkan kaga sii horeysa ninkii waxaan markhaatiga kaba ahaaye isagu u joogay hadduu nin kala yidhaaho or waxaad markhaati iga noqotaa waxaa inaan markhaati ka ahay arrinta caynkaa iyo caynkaasa inaan anigu markhaati ka ahay taas iiga markhaati noqo u idhaah isagu ka dalbaba marka istishaadkaasuu laba yimaado waa tooda meesha halkana ugu sii horeysa taa kale kaba horeyso barhkood baa idhaha taa kuma taxamuli karada hore bal iyadna waa ka muxuu noqonayaa ruuxan la markhaati gashade ninkii markhaatiga yidhi iiga markhaati noqo ama isagoo majliskii xukunka markhadle waxaasaan markhaati kahay ma aha isagoo le hebel baa waxaa hebel ku leh taasi waa war unbay noqonaysaa markhaati laguma noqdo kale oo isagoo kaba warramaya hebel baa saa hebel wax ku leh maha shahaado taasi laakiin isagoo ama markhaatigii dhiibanaya ama isaguba yidhi taasaan markhaati ka ka markhaati noqo waxaa taas la yidhaha shahaada cala shahaada waxay dee gees ka shabahaysa unr noqonaysaa midna waa farac midna waa asale riwaayadan aan hayno riwaayatu raawi dee sheekh kaba warinayo sheekha riwaayadiisna waxay la mid tahay si shahaadadii asalka ahayd raawigan riwaayadiisna waxay dee u nadiir noqonaysaa shaahidkan farac ah ee ninkan inuu markhaati yahay markhaatiga kaba ah laakiin barhkood baa waxay yidhaaheen suuradaas haddii shaahidkii asalku uu yidhaaho anigu shahaadadaydii maaha asal ahaan lama aqbalo shahaadka faraca hadduu inkiraba dee lamaba aqbali maayo deetana saasoo kale haba noqoto dee ninkii sheekhi kol hadduu leeyahy may anigu ma garanayo waxani xadiidkayba maha ama mama garanayo ama arrintuni si aan ha noqoto ama yaanay noqonin kol hadday taasi timiba nafyiba yimi hala raaciyo taa tii sheekho riwaayo faracyaan laba aqbalin sida shahaada cala shahaadaba suuradaasoo kale markay noqoto aan loo aqbalahayn laakiin culimadu taas muxuu leeyahay waa qiyaas faasida kaasi sababtuu faasidka uu ku yahay farqibaa udhexeeya labadan arrimood dee kol haddii farqi udhexeeyana layskama qiyaas qaadanayo farqiga udhexeeya inoo sheegayna waxa weeye shaahidkan faraca wuxun baa la aqbalaa markay shahaadadii asalku ay noqoto mid mutacadiroon suurtogelayn ama aada u adag si ay u suurto gasha ay adag tahay masalan ninkii baa dhintay shaahidkii asalka ahaa dee suurtagal markaa maaha inuu shahaadadiisii dhiibta markaa shaahidkii faraca loo baahanaya shahaadadiisii la aqbalaya ama cusri baa ku suganoo waaba maqan yahay ama waa xanuunsanaya majliskii xukunka ma iman karo ma soo kici karo suuro adigu mutacadir ama mutacasir ay noqonaysa shaahidka asalku ayuunbaa shahaadada faraca la aqbalaya iyaday inoo suurtagelayso in ruuxii asalka markhaatigii dhiibto kan shahaadadiisa wax lagama soo qaado halkanse way ka duwan tahay oo dee imika oo xadiida aad iga maqasheen hadduu halkan berkada agteeda la fadhiisto xadiidkii nin kale u sheego waa la aqbalaya oo lama odhanayo isagii aan kasoo hubsana xadiidkaas waa xadiidkii ninkii laga maqlay oo jooga oo bal la gaari karo bal aan mashaqaa ku sugnayna meeshaba aan kaba dheerayn faraca riwaayadiisi waa la aqbalaya iyadoo asalkiiba agtiisii uu joogo taasna lama aqbali jirin iyadoo la kari waayo mooyaan tii asalkahayd markaa dee farqigaasa udhexeeya wax la isaga qiyaas qaatay imaka halkan ashahaada cala shahaada iyo riwa labada riwaayaan haynaa ma jirto taas buu leeyahy bal ashahaada cala shahaadana macnaheedu taa wey wa fiihim bal markaa wuu inoo dhameeyey labadii suure amsiladii wuu inoo sheegaya wuxuu ihi wa fiihi noocan fiigiisa ay fii hada nawci noocan ayuu sanafa alifay adaraquniyo daraquni kitaaba man xadatha wanasiya kitaab buu alifayba lagu magacaabo oo uu lagu magacaabay man xadatha wanasiya uu ku magacaabay macnaha waa ninkii xadiis intuu sheegay iloobay xadiiskiisu uu sheegay waxaabay yidhaaheen wamaa subiya alinsaanu ila linafsihi wala alqalbu ilaa anahu yataqalabu insaanka wa insaan waxa loo yidhi bay barhkood idhaaha waa ilowgiisan uu iloobayo ina awal naasi awal naas kaley muqadimada qaamuusiyana waxa dhacay manaa waa kuwa xiloobo kii ugu horeeyey waa dadkii ugu horeeyey wuxuu ujeedaa dee nebi aadamo qowlkii ilaahayna waa ishaaraya walaqad cahidna ilaa aadama fanasiya walam najid lahu cazman waina awala naasin awalu naas midna waa ismi faacil midna waa lafdigii naaskii bal marka waxa weeyaan haddaba dee taasaa jirto wuxuu kitaab ku ururiyey riwaayaadkii tatabucay tan iyadu inagu masaa-il nadariyaan haynay oo xukumahe iyagu waa camarigii waa amhiladii jirtee waaqaca ahayde bal dadkii culimada iyo ruwaada kaba mid ahaa ee axaadiisi wariyey ee dib u iloobay xadiiskii markii dambe xusuusan waayey xadiiskii bayna wariyeen ee markii lagula soo noqday yidhi xadiidkaa ma garanayo ama maan warin yihi taas buu kitaab u dejiyeyba magacan uu ku magacaabay man xadatha wanasiya waana imaamka shahirka ee daraquni kollayna markaa khadiibna kitaab buu leeyahay isaguna magacan leh suyuudina kitaabkiisa khadiib ayuu sii talkhiisiya waa ka khadiiba ka daaraquni maaha kaa suyuudi oo dee talkhiis waa kitaabkii khadiibna waa la madbaceeyey fiih markaa waxaa ku sugan buu leeyahay khaasatan amsilada uu laba yimi maa yadullu waxa daliilu ah oo ina tusi calaa taqwiyati madhabi saxiixi madhabtii saxiixaydaynu soo maray oo ah haddii dee nafyigu aanu dee kaa ahayn takdiibka ama jasmiga go-an uu la socdo ahayn ee ila mid lagu xambaarayo uu yahay in la aqbalayo waayo waa kan amsilo waaqicaa jirtay oo dad iyagoo axaadiis intay sheegeen dib u iloobay oo markii lagula soo noqdayna aan garan bal dee markii dambena iska aqbalay dadkii siqada ahaa ee kaba warramay iyagoo ku kalsoon xadiisyadii dee aqbalay in lagaba wariyo ama iyagu ninkii intay dib uga wariyaan haddana iyaga isku soo celinayay sanda arki doonaba qiso waa maxay taasi ay madhabkaa saxiixa inaynu ka soo baxnay weeye oo ay riwaayat lfarci aan la anfinahayn la saarahayn oon la celin ahayn kol haddii dee sheekhe tiisii lagu xambaarayo ilow lagu xambaarayo muxuu taas daliigu yahy waa likowni kasiirin in badan oo minhum raggan kitaabkan tarjamooyinka kuba leh kaba midi xadathuu ay warameen biaxaadiisi axaadiis awalan markii hore ay axaadiis kuba warameen falamaa curidat markii loo bandhigay calayhim axaadiisii dib loogu sheegay la weydiiyey lam yatadakaruuha aanay xusuusanba laakinahum laakiin raggaasi liictimaadihim cuskashadoodii iyo ictimaadkoodii iyo kalsoonidoodii cala ruwaati canhum raggii iyaga kaba wariyo rag siqaad ahaa ictimaadkay ictimaadsanaya inay kuwa kalsoonaayeen daraaddeed ayay saaruu noqdeen yarwuunaha axaadiisa kuwa warinaya can iladiina kuwii rawowhaa wariye canhum iyaga xaggooda kaba wariyey markaas ayay kasii warinayaan adana can anfusihim nafoodii oo macnaha raggii waa waracoodii markii ay wixii xusuusan waayeen ee dib la yidhi xadiidkani waa xadiidkaagii oo hebel baa kaa wariyey may odhan uun dee si sanadkiisii hore kumau adkaysan u xadasanaa fulan ma halkii kaba wada xadiid aanu xusuusnayn maxay samayn jireen ninkii iyaga kaba wariyay odhan jireen akhbaranii fulan markaasaa maxay odhanayeen akhbaranii fulanun cani hebel baa i waramayo aniga xaggayga may odhan dee kale duu xadiidkaagii weeye ninkana waad ku kalsoontaha iska dha un akhbaranii fulan oo sheekhiisii uu soo qaado ee ninkii iyaga u sheegay xusuusiyey ayay kaba warinaya odhan akhbaranii fulanu canii can fulan oo waa sheekhiisii fulanka dambe isagii nin buu kaba warinaya ninkaa waxa u sheekay isagii un dib buu usheegaya inuu isagii laakiin dee meesha wuxuu cadaynaya inaanu xusuusayn markaas sheekhiisii sheegaya misaalo uu inoo soo wadaa oo markaa taasi waa madhabkaa hore ayay xoogeynba وذلك كحديث سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين وحديث سهل بن أبي صالح ورني أبيه أبي صالح كبور أبي صالح أبي هريرة كبورني حديثنا هو حديث مرفوع الرسول كالقارسين وحنكو تعلق سنة في قصة الشاهد واليمين مرخاتي إيا دار قصة ديو معنى وحوية خاصة وحيالي أمواشي حقوق ديبو وياني روح هدي أنو لو مرخاتي هلين oo raga ama markhaati iyo laba dumare aanu helin dee naskii qur-aankay taasna kuba sugnayd markhaati keliya uu helo dee bayinana isagii laga doonayo waxa lagu kaaftoomi markhaatigiisaas kale oo dee marka maraggii fura iyo isagoo dhaarta oo dhaartani waxay joogsanaysaa halkii markhaatigii labaad waa xadiiskaasoo rasuulku markaa qadaa bilyamiini washaahid dariiqanuu mooye ruwaad kala duwanna taa way wariyo ibnu cabaas iyo ragle ay kaba mid yihiin barhkoodna saxiixa ama muslim oo kaliya ay kuba sugnaayeen oo markaa shaahid iyo dhaar wax lagu xukumo dhaartu ay noqoto shaahidkii labaad meeshiisii taas haddaba bal xadiidku kaa weeye waa xukum kale culimada intooda badanna qowlkood weeye bal waxaa sanadkiisa dhacay inaga maqsuudkeena ama halkan loo soo qaaton baan eegaynaa muxuu ihi qaala cabdilcasiis ibnu maxamed in daarawardiyo ninka cabdilcasiis ibn mxamed la yidhahba muxuu wuxuu yihi xadaanii bihi rabiicatu ibn abi cabdiraxmaan waa sheekii ama caalimkii rabiicatu ra'yi la odhanayay imaam malik iyo sheekha uu ahaaba can suhaylin oo markaa maxaa cabdilcasiis xadiiska wuxuu ka maqlay rabiicatu ra'y rabiicatu ra'yina suhayl buu ka maqlay suhaylna abihi abihina abi hurayra cabdilcasiisna waa nin suhayl dee soo gaadhay oo la waqti ahaa qaala markaa cabdilcasiis baa wuxuu ihi falaqiitu suhaylan suhayl baan la kulmay fasa'altuhu canhu xadiiskan dee rabiica uu ii sheego isaga iga sheegay waa aabihii kaba warinayaan weydiiyey falam yacrifu muu garan uu xusuusanba waayo xadiiskii uu iloobay faqultu waxaan idhi markuu garan waaye horta dee muu odhan rabiica ii sheegay wuxuu ku yihi bal xadiidkaa ii sheego iga warano xadiidkaasaa doonaya inaan kaa wariyo uu garanba waaye markaasuu ku yihi ina rabiicata rabiica xadaanii waa waramay aniga ii waramay canka xaggaaga bikada xadiidkaasu iyo kaa waramay idin kaa soo naqliyey fakana suhaylu suhayl waxaa bacda dalika intaa dabadeed yaquulu mid yidhaahaa xadaanii rabiicatu canii anii xadatuhu can abi bihi ay bilxadiisi way